Okay, بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مع الوزير waxaynu joognaa haddeer wax weeyaan eh, qaybtii u dambeysay ee labada kilomitir ee shirkadii camal ay ka shaqaynaysay qaybihii ugu dambeeyey waana aragtaa kolley eh, tayada iyo maxaanku rahdaa sharafta iyo wanaaga ka muuqda insha allah kolley muxuu ahaa shaqadaasi wanaageeduna waddankeennii bay u timid ilaahayna haynoo barkeeyo ilaahayna haynagu ilhaamiyo sida ka wanaagsan saa waliba si ka wanaagsan inaan uga shaqayno waxaan kugu soo dhaweynayaa inaad kelmaddaada ka tidhaahdo munaasabadda
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ee dhammaan ee saxaafadda iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee halka jooga iyo inta kala socota mediahaba waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib aad baan ugu faraxsanahay runtii shaqadii oo xamaas maraysa waddadii berbere iyo hargeysa isku xidhaysay oo si fiican u socota qualitigeedana runtii la isku raacayo aad u qurux badan ee waxa weeye ee waxay ahayd dee bilowgeedu wakti dhow bay ahayd in la bilaabay oo ay runtii ee, ee, waxa weeye la filayey dad badani ka dayrinayeen laakiinse ilaahay mahadii ilaahay baanu ku mahadinaynaa in uu nagu guuleeyey meel fiican bay maraysaa waana wadaynaa insha allahu tacaala ilaa iyo berbera kadibna ilaa iyo sheekh inta wadada googo-an oo dhan waa isku xidhaynaa insha allahu tacaala waxaanan ee, ku kalsoonnahay in shaqadanu insha allahu tacaala iyadoo sidaa qualitiga u leedahay ee u socota ay noqoto ee dhammaystiranto ilaa iyo sheekh inta inta loo qorsheeyey ee googo-an kadibna dhammaan ilaa inta laamiga ee ilaa laascaanood wixii googo-an ee u baahan wax ka qabasho sidan oo kale loo galo ee waxaa sidoo kale noo soo socda oo aan wiigan rajaynayna insha allahu tacaala waqti buddaa sugaynay wiiganna rajaynaya inuu soo galo qalabkii waddada cerigaabo ee qaar badan baa laga yaabaa dadka inta ee samaha waxa weeye aan badana carabkooda ku badnayn ama waxa weeye horumarka dalka aan waxa weeyaan aad iyo aad ugu soo jeedin ee dacayadaha ka dhigta waa dhab waa tan tan- tanba shalay waa tii nala lahaa waxba samayn maayaan waa annagaa berbere marinayna ha cerigaabana waxaad arki doontaa insha allahu tacaala iyadoo samaysan hadday tahay dhaqaalaheedii u soo ururay waa secure oo meel buu ku xidhan yahay qofna shilin kama saarin dadka yidhaahda dhaqaalaa la isticmaalaya dhaqaalaa caynkan guddiga oo wada saxeexda mooyaane oo saddex ku saxeexa mooyaane qofna kama saari karo ilaa haddana shilin laga soo saaray mid lagu shubo mooyaane akoonnada ma jiro wuxuu ahaa go-aankii guddigu saxeexday inaynaan waxba ka saarin ilaa lacagtu soo wada dhacdo lacagta aanu helay waxna waa ballanqaad waxna waa wax na soo gaadhay oo gacanteeda soo gaadhay wixiina soo gaaray ama ha ka yimaado dowladda ama ha ka yi- ha ka yimaado qurba ama ha ka yimaado muwaadiniinta ee, gudaha joogta ama ha ka yimaado dadka kala duwan ee muxsiniinta ah waxaanu soo bandhigaynaa insha allahu tacala wiilka soo socda biidni illahi tacaala marka qalabkuna soo gaadho ayaanu iyagii qalabkiiba soo bandhigi doonaa in badan oo niyad xumo dadka u sheegaysa oo war fitnaa u sheegaysana markaasaanu tusin doonaa inay horumarka ka soo horjeedaan oo ujeeddadooda horumar ka soo horjeedo ee aanay ahayn dad waxa weeye wanaag ee ku- kaga hadlaya waxaan leenahay waa muujin doonaa ishaa macallina waxba faani mayno laakiinse wax wax cad baanu annagu soo bandhigaynaa sanu tan soo bandhignay shalay waa la ogaa markaanu tan hawsheeda gelaynay intii hadal iyo qayle ka socotay intii la lahaa gaadiid baa diidaya gaadiidka waaweyna waa kuwa maraya idinku waraysta mid waliba wuxuu ogol yahay cashuurtii la saaray tun ka badan inuu bixiyo waxaanan aad iyo aad ugu mahad celinaya oo halkan jeclayna mar iyo lababa uga mahad celiyo gaadiidlayda waaweyn oo noo keentay dhaqaale ay iska soo ururiyeen oo muujiyey muwaadiniin inay yihiin dalkooda jecel oo wixii la saaray waxaan ahayn oo kale soo ururiyey si waddada ay u geliyaan Ee, waxa weeye aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa dhammaan inta samaha jecel inta ku garab taagan dowladda iyo qaranka dhismaha iyo horumarka ku garab taagan waxaanan idin ballan qaadaynaa insha allahu tacaala inaanu tusino wax ee, wax dhaxalgala inaanu tusino oo waddooyinka dalka ee, ay ay sidaasoo kale laga wada dhigo biidni illahi tacaala wixii awoodayadu marba tahay ayaanu insha allahu tacaala cidda aanu kaashanayno ee awoodda ka su- ee, ee, dhaqaale ka sugayno ee moral ka sugayno ee gacan ka sugaynaana waa dadka iyaga dalka dalalka kale ee nagu biiriya wax nagu biiriyana waanu soo dhawaynaynaa aad baanu u soo dhawaynaynaa waxaananu muujinaynaa in ca- mucaawino kasta oo ama guud ha ka timaada dabad ha ka timaadee waxaanu muujinaynaa si transparentna reportkeegina waxaa ka arki doontaan website-ka ay waddooyinku leeyihiin aad iyo aad baa umahadsantihin waxaa jecelahay ninkan eh, cad oo isaguna ah consultant la shaqaynayey ee, hay-adda waxa weeye waddooyinka la shaqaynayey ay u soo u soo direen waxa weeye ee, ee, EU-da iyo qolyahayna caawinaya ay u soo direen ee, waxa weeye inuu kelmad ka yidhaahdo waxaan jeclahay inaan xuso waxay noo soo daayeen dhaqaale ah ayay noogu ballan qaadeen aan weli gacanteeda soo gaadhin laakiinse hortiisa imika bilow ay tahay tan shaqadan dowladda qabatay laakiinse wixii dhaqaale ay noogu ballan qaadeen inay nala bixiyaan bay noogu ballan qaadeen laba milyan oo hore markii hore ballan qaadeen laba milyan oo dambana imika way soo daayeen oo waxa weeye waxay ku jirtaa pipeline-ka waxaan rajeynaa insha allahu tacala inay shaqadan ku biirto waa la isla waafaqay sidoo kale waddadii dilaa iyo u dhexaysay ee waxa weeye boorame Kalabaydh.
ta- dalaga kalabaydh baan leeyahay intii googonayd iyadana sidoo kale way soo daayeen sanduuqa horumarinta laga soo daayey iyadana waxaan rajeynaa insha allahu tacala inaanu bilowno Eh, iyadana laba milyan oo kale oo halkaasa ayaanu rajeynaa insha allahu tacala in shaqadeedii bilowno lixdaa milyanba waxaanu ku bilaabi doonaa shaqada waddooyinka waxaanay tahay markay muujisay dowladda iyo hay-addii waddooyinku muujiyeen credibility-ga ama sharafta iyo karaamada inay wax qabanayaan ayaa dun- dunidiina aamintay aad baanu cid kastoo wax nagu tartayna u mahadinayna dadka muwaadiniinta lagu dhiirigelinna I wa- uh, I would like to welcome Mr. Rani to say something about the yeah. Okay. Yeah.
Th- Thank you, Minister. Um, I'm here to uh, provide some of the early assistance to Somaliland's road sector being provided by the United Kingdom and the European Union. And it is very encouraging to be here at the start of what I see as a new era with a lot of resources being put into roads, and uh, the re- rehabilitation and reinstatement of a good road network in Somaliland. And uh, there will be uh, a lot of assistance coming from the United Kingdom, Denmark, European Union in the future. Uh, and it's wonderful to see that there are local contractors who have the necessary equipment to do roads of this quality and will be learning very, very quickly how to, uh, to, to do what's been missing for the last few years when there has not been enough road maintenance. We must preserve what we have and then we can, can, can consider extending it and having more better roads. Thank you.
Thanks very much. Uh, bismillah Uh, intaa waxaan kusii dari lahaa anigoo ah een, ay shaqaale ka shaqeeya hay-adda waddooyinka een, oo la shaqeeya si gaar ahaan een, xiriirka caalamiga ah. Een, shaqada physicalka ah ee ee aynu aragno ee waddada ah waxaa inoo dheer een, ay dhismo badan oo ku socda hay-adda waddooyinka hadday tahay xagga maamulka hadday tahay xagga sharciyadda Een, waxaanu ka shaqeynaa iminka een, Somaliland Roads Act wax la yidhaahdo oo isna ah eenay xagga sharciyadda ee oo baarlamaanka la horgeyn doono waxa kale oo isna eenay aan isna wadnaa oo dukumentikaasi gabagabo ku dhow yahay isna een, Somaliland Roads Standards oo waddo walba hadday tahay ee, waddo miyi iyo hadday tahay waddo ee, gobol iyo mid walba een, lagu tijaabin doono laguna fulin doono iyadoo dowladduna ay markaa een, xoog siin doonto oo ay enforcement ay ku fulin doonto insha allah een, dhowaan marka dhismaha socdaa waddooyinka oo keliya maaha sharcigii waddooyinka iyo ku dhaqidoodii iyo standardskii iyo xaggii maamulkana wax badan baa ka socda Een, aad baan u mahadinaynaa wasiirka ee, madaxtooyada iyo iyo siyaasadda ee, madaxweynaha ee ku saabsan horumarinta waddooyinka Een, intaasaan kusoo gabagabayna wasalaamu calaykum بسم الله waxaan filayaa hawshan ah, wasiirku macalin wasiir ka hadlay iyo ah, madaxda kale ee waddooyinka waanu aad baan ugu faraxsannahay inaan hawsha qabanno annaguna waxaanu doonaynaa inaan kusoo kordhinno wasaaradda eh, waa la- hay-adda waddooyinka in aanu soo diyaar garayno waa la- cilmiga dibadda yaalla ee sida loo meel fog loo geyn lahaa daamur meel durugsan lagu qooshay asaga oo kulul oo ta- temperatureka in lagu talagalay oo bartaa gaadho ayaanu annaguna jecel lahay in aanu soo diyaar garayno oo aanu muxuu ahaayey knowledge-ka keenno si markaa aanu eh, siyaasadda m- muxuu ahaayey road authority-gu aan u improvement ugu samayno oo ay noqoto een, wasiirku arinku jecel inuu sameeyo miduu hirgalay waana hirgalaya insha allahu tacaala ayaan isku daynaa waanu markaa waan ku faraxsannahay hawshan extensionka alle u- wasiirku sii daayey ilaa berbele ilaa sheekh ma waxaan u malaynaya dee wasiirku mala kole anagu badan u malaynaya haddii aan saftana igu haatee kole anagu baa joogna wadayna aad baan idinku ma- maarata ugu mahadnaqayaa waan ku faraxsannahay haddaan ka soo baxno hawshayada waayo reer tartig waxaan leeyahay r d c r d a waxay noo daba taagan tahay Een, routine monitoring uh, wax- sorry waxa loo yaqaano had iyo goor hore wax dhigaysa bay ku daba taageen quality control waxaan ma samaysay mayay sidii report baa jiro imika dee mobilkana waa hawl yariyo meel bay khariireen joojiya meel bay sida markaa waxaan nahay dad dad baqanayo ka baqanayo maxay in la daba taagan yahay oo dee jecelnayna wax qabtaana in la daba taagayna konse oo og in- in la daba taagayn marka aad bay mahadsantihiin hawshaa waxaan isku dayaynaa inaan uga soo baxno sidaa wasiirku nagu muxuu ahaay u- u- u- nagu ballan qaaday in anaguna fulino wixii shuruud ah ee hawshaas u baahan tahay ee oona lagu dabagalo waa mahadsantihiin
بسم الله الرحمن الرحيم أنا أح جنرال أحمد محمد عبدي أربي أنا يسوى وكيلتي أنا سميو كواليتي كنترول كا شقدا halkan ka socota iyo shaqooyin kale badan oo ka socda wadada only tan asbarka la dhigayo kama socoto briefya la hagaajinaya meelo daadku ay dumiyeen ayaa dib loo soo dhisayaa oo protection walls lagu soo dhisaa quality controlka ayaan anigu sameeyaa oo temperatureka hadday tahay thicknesska la dhigaya hadday tahay een, maxaan ku dhahdaa dhismaha proportionka laisku qasayo ee, mortarka hadduu yahay concreteka hadduu yahay waxaas oo dhan waa mid ay r d a specificationkeeda waafaqsan ayaanu ku waxaynaa een, anaanu la daba taagannahay kon- ee, nimanka kontraatka qaata oo laba shirkadoodoo kala duwan qaybna dhismahay wadaa qaybna maxaan ku dhahdaa asfalkay wadaa Ee, wasalaamu calaykum intaas